suuqa kalluunka xaafadda calanley ee magaalada kismaayo waxaa inta badan ku ganacsada dad danyar ah oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay ka ganacsiga kalluunka badda suuqa waxaa ka dhisan guddiyo u xilsaaran nadaafadda suuqa kuwaas oo wasaaradda kalluumaysiga dowlad goboleedka jubbaland ka codsaday inay ka caawiso agabka nadaafadda iyo agabyada kale ee muhiimka u ah ka ganacsiga kalluunka iyo jalaabashadiisa axmed cabdi oo ka mid ah guddiga nadaafadda suuqa calanley ee kalluunka lagu iibiyo kana mid ah ganacsatada kalluunka ayaa ka waramaya waxyaabaha ay u baahan yihiin xilligan annaga iyo guddigaba oo innagoo isku xiro iyo shacabka ku nool suuqa oo malaayleyda aad baa nadaafadda baanu isaga qabannaa ha ahaato malayga hadduu imaado marka la qalo caloosha laga bixiyo madaxa laga tuuro wasaqdaa iyadaa waxay ku dhacdaa marka horey fuusooyinaa u samayn kadib markaan qaadayna aad iyo aad gaargacanna la saaraa baabuurkaa loo geeyaa golofisaa loo gashtaa dharkii loogu talagalaa loo qaataa si nadaafadaa loo asturo annagoo ah markaas guddigii guddoomiyihii shaqaalihii suuqii oo malaaley ay ka kooban tahay nooc walba leh aad iyo aad meeshas gacanteenna aad u wada saarnaay waxaan u heegannahay ama aan u taagannahay inaan nadaafadda suuqa qashinkiisa iska fogeyn haddaan iska fogeyn cudurro xunxun baa ka qaadayna inaan iska fogeynna waajibna saaran wa wasiirka iyo wasaaradda inay meeshaasi mashruucyo iyo horumarin ay noo keenaan nooc walba leh waxaan ka codsanaynaa codsigeenna tixgelin aan u siinaynaa wasiirka iyo agaasimayaasha iyo maamulka jubbaland dhammaanba waxaan ka codsanaynaa inay waxaa uga qabtaan wax allaal wixii agab suuqaasi uu baahan yahay baahideenna waa u sheeganaynaa aad iyo aad baan ugu baahannahay waxqabashadooda